الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كتاب النكاح كتاب النكاح هو كتاب كالسديدات النكاح لوقة الوطء أصل كذا لوقة نكاح وحل إلى جماع waxaana lagu idlaaqaa caqdiga meherkana waa la yidhaahdaa oo waa la yskaga magacaabaa marka la meherinayo hebel waa nikaaxsaday baa la iska yidhaahdaa laakiin asalkiisa waxau ahaa wadciga jimaaca marka la samaynayo ayaa la yidhahdaa nikaax waatuu nabigu xadiis ku lahaa isnacuu kula shayin ila nikaax ay macnaha gabadhu markay xayd qabto waa taataabanka dhaan laakiin jimaaca samaynina marka nikaaxa asalkiisa saasaa loo isticmaalaa laakiin qur-aanka iyo inta badan wuxuu ku soo arooraa loo jeedaa caqdiga marka meherka la samaynaayo ilaa aayadda uu ilaahay yidhi kii saddex furay naagtiisii oo waxa weeye ilaa ay nin labaad soo guursato inaynan waxa weeye xalaal u noqonayn oo ninkaas soo fura mooye falaa taxilu lahu min bacd dumar saddex jeer furay xataa tankixa zawjan hayra xataa tankixadaas wadci baa loo jeedaa oo xadiidka imaan doona oo waxa weeye gabadhii uu qabi jiray rifaaca xadiidkaas ayaa caddayn doona xataa taduuqii cusaylatahu uu nabigu yidhi kaasaa caddayn doona marka xataa tankixa waxaa loo jeedaa inuu mehersado oo jimaaco oo jimaac iyo meher la isugu daro ayaa loo jeedaa waynu arki doonaa laakiin inta kale adilada waxay kusoo aroortaa caqdigaa loo jeedaa fankixuu maa daaba lakum ay guursada wa marka la leeyahay fankixuu maa daaba lakum guursada wa ee waxa weeye dumar meel iska maraya iska jimaaca ma aha marka kitaabka waa kusoo aroortay nikaaxu ilahay waxuu yidhi fankixuu maa daaba lakum min annisaai matnaa wahulaata warubac fain kiftum an laa tacdiluu fawaaxida marka guursadaa la yidhi dumarkii raggii mu'miniinta ahaa labo iyo saddex iyo afarba guursada afar lagama badin karo ilaa nebiga mooye calayhi salaatu wasalaam nebiga isagoo afar ka badan baa u banaanayd laakiin ummadda uma banaana afar ka badan oo tacadudu zawjaad waa wax bannaan diinteennuna ogoshahay diimihii samaawiga o dhanna waa ogolaadeen oo waxaa inoogu imaan doonta kitaabuuljihaad nabiyullaahi sulaymaan calayhi salaam oo waxa weeye sagaashan dumara hal hameen ku dhaartay inuu sagaashankaba u tago oo ay wiilal dhali doonaan ee wiilashaa dhalaana ay jihaadi doonaan meeshiisaynu ku gaari doonaa marka diimihii hore o dhan waa ogolaayeen tacaduda zawjaad amaa sunnaha xadiidka soo socda oo aynu ka bilaabi doono kitaabka oo odhan doona yaa macshara shabaab ayaa ka mid ah iyo axaadiid kaloo badan faman raqiba can sunnatii falaysa mina oo kale baa ka mid ah nebigu wuxuu yidhi tazawaju alwaluud alwaduud fa innii mukaafirun bikum alumama yawma alqiyaama guursada gabdhaha carruurta badan dhalaya iskin jeclaysiinaya guurka badiy waay marka axaadiistaas oo dhan baa inagu boorinaysa aad iyo aad buuna u badan yahay fawaa'id badan buu leeyahay oo guurku wanaag badan baa ka dhasha qofka waxa weeye ishiisii buu ilaalinayaa waxa weeye maaragtay wehel buu helayaa waxa weeye waa allah subxaana wa tacaala ayaa mawadda iyo raxma dadkii dhexdoodii dhigaya ilaahay baa yidhi wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaajan litaskunuu ilayha wa jacala baynakum mawaddatan wa raxma mawadda iyo raxma iyo wanaag ayaa guurka laga helaa waana wax wanaagsan oo waxa weeye aad iyo aad u wanaagsan xifdu nasab baa ka mid aho dadka nasabkoodii baa la ilaalinaya waayo haddaan guur la helin dadka nasabkoodii lama ilaalin karo sida hadda gaalada ku dhacday oo kaleoo saaxiibo markay u bateen naag walba ninkay rabto ay hameenkii la seexato ilmihii wax dhalayba aan la aqoon waa dhibaato wey marka waxaa la rabaa xaaraantii baa laisaga ilaalinayaa cudurro badan baa la ysaga ilaaliyaa oo waxa maanta cudurrada iyo baktiga keenay dhibaatada ay la waalanayaan waa zinada weeye zinadii baa lagaga dheeraadaa marka wanaag badan buu leeyahoo labada qof waxa weeye allah subxaana wa tacaala wuxuu yihi litaskunuu ilayha gurigii maanta o dhan ninkii markuu ka maqan yaho shaqo tago oo shaqo jiro haddaan xaas joogin oo waxa weeye gurigii diyaarinayn oo cuntadii karinayn oo gurigii hagaajinayn gurigii noloshuu adkaanaysa marsiaa daraaddeed ayaa waxa weeye fawaa'id badan ayaa laga helayaa xuquuq baa jirta waxa weeye ninka laga rabo naagtana laga rabo oo xuquuqu zawjayn la yidhaahdo oo badan waxaa ka mid a xuquuqdaas saddex baa ugu muhiimsan waxa ninka laga rabo waxa weeye maskan iyo malbas iyo manfaqa waxa weeye wixii la cuni lahaa oo waxa weye inuu quudiyo naagtii iyo ilmiheedii wixii inuu quudiyo ilmihii ay dhashay iyo waa nafaqadii labo meeshii la degi lahaa iyo wixii la xiran lahaa u nin baa nebiga weydiiye wuxuu rasuulka ilaahi xasay maxay ugu leedahay wuxuu yidhi inaad quudisid adiga markaa wax heshid taada waxba helin dee waa la wada qadaya laakiin haddaa adigii wax heshid oo wax cuntid iyadana inaad cunto siisid wixii aad hiratid oo kale iyadana inaad dhar u hirtid oo iyadiina ha qaawanaato adigana dhar baad iska gadanayaa ma aha almacruuf baa la rabaa ilahay baana yidhi liyunfiq duu sacati min sacati waman qudira calayhi falyunfiq mima aataahu allah nafaqada iyo maskanka iyo wax oo dhan waxa weeye waa biqadri alistitaaca oo laa yukalifu llahu nafsa ilaa wuscahaa buu ilaahay qofka wixii la haysto unbaa la isugu sabrayaa ee maaha in la leeyahay xoolo badan ninkii keenoo adduun soo kala rog maya qofka dumarkaana iyadana waxa ugu muhiimsan waajibka saaran daacatu zawj ilahay baa yidhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaa marka dumarkii inay raggii adeecaan oo waxa weeye ay taladiisa yeesho warkiisa yeesho waxa weeye maamulkiisa ay ogolaato ayaa ugu muhiimsan kabacdi markaas alamru bilmacruuf weeyaan ee waxaa lagu wada dhaqmayaa macruuf iyo wanaag walahuna mitlu ladii calayhina bilmacruuf buu yidhi lahay wanaag baa lagu wada dhaqmayaa labadii qof waa in wanaag lagu wada dhaqmo in la isdhiba ma aha in mashaakil la isku sameeya ma aha in waxa weeye adduunyo iyo waxa weeye adduunye jacayl la isku dhibaateeyo ma ahe macruuf iyo wanaag baa la rabaa mawadda waraxma iyo wanaag baa la rabaa bal axaadiis aynu fiirin marka xadiidka asaabic watiscuun bacda almiyatain laba boqol iyo sagaashan iyo toddoba xadiidka abuu ka bilaabanayo can cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu qaal cabdillahi bni mascuud waxa uu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilahi waxa uu yidhi yaa macshara ashabaab kulankii dhallinyaradooy man istadaaca minkum lbaa'ata falyatazawaj man istadaaca kiinii awooda oo minkum idinka ida ka mida albaa'ata ma'uunatu zawj baa la zawaaj baa la yidhahdaayo baa'a waa dhaqaalihii iyo kharashkii ku bixi lahaa guurka iyo nafaqadii iyo loo xidhan waa meherka iyo waxa weeye wixii ku bixbixi lahaa kharashaadka ee caqdiga marka la samaynaayo oo nafaqayn kara naagti falyatazawaj ha guursad fa inahu agadu lilbasar isaga ayaa u xifdi badan waxa weeye aragga ilahay waatuu yidhi waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihin waqul lilmu'miniina yaquduu min absaari rag iyo dumarba waxaa la amray inay qadu lbasar waa xifdu lbasar wey aragga in hoos loo raariciyo oo aan dadka la eegin marka ninkii dhallinyarada hadduu xaas haysta gabdhaha halkaa maraya ma eegaayo fa inahu agadu lilbasar guurkaas ayaa u xifdi badan araggii wa axsanu lilfarji isaga ayaana u wanaag badan farjiga oo waxa weeye dee xaas buu haystaayo xumaan buu ka badbaadaya waman lam yastadic kii aan awoodin oo waxa weeye aan waxba haysan fa calayhi bisawm ay soonka ha laazimo fa inahu lahu wijaa soonkii ayaa wuxuu u noqonayaa dhufaan wijaagu waa dhufaanka in waxa qofka xiniyaha laga saaro sida xoolaha oo kale taas u noqonay ay shahwadii buu jebinayaa weeye hadda xiniya saaris maahee shahwaduu jebinayaayo waxa weeye shahwadii baa ka jabaysa dareenkii baa yaraanaya marka yaa macshara ashabaab man istadaaca minkum albaa'ata albaa'a waxaa laga wadaa ma'uunada kharashka ku baxaya guurka iyo waxa weeye maaragtay meherkii waxaasaa laga wadaa qaar baa waxay yidhahdeen maya baa'a waxaa laga wadaa jimaaca kii samayn kara maya qaybta dambe oo xadiidkaa caddaynaysa leanno haddii la yidhahdo nin walboo jimaacii samayn kara ha guursado hee soon looma baahna markaa oo nin walboo iska guursan lah laakiin dhaqaalo buu ku xidhanyaa guurkii falyatazawaj ha guursado kii dhaqaale heli kara fa inahu aqadu lilbasar wa axsanu lilfarj isaga ayaa araggana u fiican oo xifdinaya farjigana u fiican oo xumaanka ilaalinaya waman lam yastatic facalayhi bisawm kii aan awoodinna ha soomo fainahu lahu wija soonkii ayaa u noqonayaa waxa weeye shahwadii jebinaya dhufaan u noqonaya marka taas ayuu xadiidku ina baraya xadiidka maxaynu ka qaadanaynaa marka fawaa'idda xadiidka laga qaadanayo marka ugu horraysa waxaa ka mid a xadu shabaabi dhallinyaradii baa lagu boorinayaa inay guursadaan dad badan baad maanta waxaa arkaysaa dhallinyaradii weliba raggii gabdhihii waa rabaan inay guursadaan iyagoo dhallinyaro ah laakiin wiilashii waxaad arkaysaa inuuna guur u jeedin oo dhallinyaradii maanta inay guurkii raadiyaan waxay ka jecel yihiin inay faraxumo raadiyaanoo iska joogjoogaan sidaas daraaddeed waa khalad qofku markuu dhallinyaro noqdo in guurkii lala raadiyaa wanaagsan weliba waaridkuna la raadiyaan oo wiilka iyo gabarba labadaba guurkii lala qalqaaliyo sababtu waxa weeye xumaantaas oo dhan buu ka badbaadaya meesha marka nebigu uu ka yidhi uu ku booriyey culummadu waxay yidhaahdeen istidaacadu waxa weeye waa nikaaxa qaar baa yidhi wahuwa alqudra waa awoodidda uu qofku awoodaayo man istaaca minkum ulbaa awoodidda uu qofku awoodaayo ma'uunada mana aha qudrada eh waxa weeye xaqiiqadu waxa weeye waa kharashka qofka awoodaya meesha marka nebigu uu ka yidhi man istadaaca minkum ulbaa yaa macshara shabaab uu ka yidhi culamadu waxay yidhahdeen dadka waxaa loo qaybiyaa shabaab dhalinyaro waa wixii soddon iyo ka yar kuhuulna waa garmadoobaha oo waa ragga afartan iyo ilaa konton wax udhexeey iyo shuyuuq wixii konton dhaafa marka intaba guurkii waa laga rabaa ee dhalinyarada waxaa si gaara loogu boorinayaa maadaama dhallinyarada guurkooda yar yahay oo waxa weeye laga yaaba inayna guurna haysan raggii kalena laga yaaba inay maaragtay ay guur haystaan taasaa maaragtay loogu duurinaya waxaa leeyahay fadhiga ka kaca oo guursada oo ha dhuminina jaaniska aada haysataan marka xadiidkaani wuxuu inoo faa'iideeyey tarkiibu nikaax guurkii baa la isku boorinaa la isjeclaysiinayaa in lagu dadaalaana la rabo الحديث الثامن والتسعون بعد مئتين بعد المئتين لو بقول يسياشن يسدين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس بن مالك وحال غوري وحوير أن نفرا كوح نفر وحال يراوحي الصدح جاره أي لي نفر دور نبا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحابة النبي كم ذا أيا وحي مادين قريه النبي عليه الصلاة والسلام markaasay waxay weydiiyeen sa'aluu way weydiiyeen aswaaja annabiy sala allahu alay slam xaasaskii nebiga ayay waxay weydiiyeen can camalihi fi siri camalka uu nebigu guriga ku sameeyo markuu guriga joogo muxuu sameeyaa bay yidhahdeen inta xaasaskii nebiga guriga ugu yimaadeen bay yidhahdeen nebigu markuu guriga joogo masaajidka aragnay camalka uu sameeyee guriga muxuu ku sameeyaayoo maxaa gaar u ah oo waxay rabaan inay ku daydaan waayo fa qaala bacduhum xadiidka marka waa ikhtisaare waxay ahayd macnaha dumarkii waxay ku yidhahdeen nebigu marna waa seexdaa marna waa waa waa wasalaatweyn buu tukadaa mar waa soomaa maalintii maalin waa afuraa way la yaraatay marka oo riwaayad bacdeen waxay kaanahum qaaluu macnaa in la yaraatay waxay yidhahdeen yaraa oo waxa weeye maaragtay way yar tahay markaasay naftoodii waxay ku qanciyeen waxay yidhahdeen nabiga calayhi salaatu wasalaam qad gufira lahu min dembihi maa taqadama min dembihi wamaa taakar oo ilaahay waatuu fii suurati fatxi ku sheegay liyafira laka liyakfir allahu laka maa taqadama min dembika wamaa taakar ha marka maadaama nebiga loo dembi dhaafay innaga laynooma dembi dhaafino aynu badinay bay yidhahdeen cibaadadeena way qaybsameen marka fa qaala bacduhum qaarkood waxay yidhahdeen laa atazawaju nisa anigu weligay dumar ma guursanaayo oo waa ka dheeraana dumarka raaxa adduunya oo mara waa kaga dheeraana la tazawaju nisaa way oo cibaaduu ka dhiganay wa qaala bacduhum qaarkoodna waxay yidhahdeen laa aakulu laxma hilibba ma cunaayo ay macnaha rabadaa qaar waxay ahaayeen la asuumana annahaar oo maalintii o dhan waa soomaayaayo waxba ma cunaayo marka ninkaani hilibkiibuu ka dheeraaday oo waxa weeye maalinto dhan inuu soomanaaduu rabaa leanna hadduu afuray hilib buu cuni lahaa soo maaha wa qaala bacduhum qaarkood waxay yidhahdeen laa anaamu calaa firaashin habeenkii o dhan firaash ku seexan maayo sariirtoonna cibaadaan u taagnaana oo habeenkii o dhan salaatuwean u taagnaana wey calaa kulli xaal saddexdoodii nin wuxuu yidhi dumarkaan ka dheeraana ninna wuxuu yidhi maalintii o dhan waa soomaa cunto cuni maayo ninna wuxuu yidhi habeenkii o dhan salaatuleyl baan u taagnaana saddexdaas ayay u kala bixeen fabalaga dalik fabalaga anabiy sala allahu ala slam nabiga ayaa arrintaasi gaadhay dalika arrinkaasaa gaaray faxamid allaha khud buu jeediyey faxamid allaha alluu mahadiyey wa atnaa calayhi ilahna wuu ammaanay waa istiftaaxii buu furfurtay ina alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinu ilaa aakhiri ammaan iyo waxay isugu jirtaa ammaan iyo iyo mahadnaq ayay isugu jirtaa wa qaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi maa baalu aqwaamin rag xaalkood muxuu yahay qaaluu kada wa kada sidaa iyo sidaa yidhi intuu arrintii nabigu sheegay macnaha marka waa inkaar oo nebigu markuu rabo inuu dad waxay sameeyeen uu nahiyo ma odhan jirin hebelow maxaa saa u samaysay wuxuu odhan jiray maa baalu aqwaamin dad maxay yihiin arrintoodu samaynaya saa iyo saa ha marka maa baalu aqwaamin marka qofkiina waa ka joogsanaya dadkii kalena waa ka joogsanaya waa la camimaya markaa maa baalu aqwaamin dad xaalku rag dad xaalkood muxuu yahay oo ay saa u samaynayaan qaaluu yidhi kada wa kada ay macnaha waa soomayna afuri mayno oo dumar guursan mayno maxay wax saas u samaynaayaan anay rabeen inay igu daydaan sow ma aha laakinii anigu usallii waan tukadaa habeenkii waxa weeye wa anaamu waana seexdaa qaybna waa tukadaa qaybna waa seexdaa wa asuumu waan soomaa maalmaha qaarkood wa afdiru waanan afuraa qaarkood wa atasawaju nnisaa dumarkana waan guursadaa faman ragiba can sunnatii falaysa minii faman ruuxii ragiba ka jeensada can sunnatii dariiqadayda sunnada halkan waxaa loo jeedaa dariiqa ma aha sunnihii ay fuqahadu u yaqaaneen manduubka ee halkan waxaa loo jeedaa dariiqadayda iyo kudayashadayda qofkii ka jeensada falaysa minii aniga iga mid ma aha dariiqaygii ma hayo marka kelimaddaa ragiba ereyga ka dambeeyaa lagu fasiraayo can iyo ilaa hadday ka daba dhacdo can hadday ka daba dhacdo waa nicitaan ilaana waa jacayl wey wa ka faman raqiba qofkii ka jeensada can sunnatii sunnahayga falaysa minii aniga iga mid ma aha ay dariiqaygii ma hayo oo waddadaydii wuu ka leexday qofkaas iguma dayan wey xadiidkan khulaasadiisu waxa weeye saddexdaa nin saddexdaas ayaa u yimid nb xaasaskii nebiga cibaado badsi bayna raadinayeen inay cibaadada badsadaan ayay raadinayeenoo rabeen inay ogaadaan bal nebigu wuxuu guriga ku sameeyo marka waxaynu ka qaadanaynaa xadiidka xubu saxaaba ridwaan ullahi calayhim siay saxaabadu u jeclaayeen khayrka inay cibaadada badiyaan inay khayrka badiyaan say u jeclaayeen leanna waxay rabaan inay aad iyo aad u badiyaan cibaadadii cibaadadii marka nebiga calayhi sala salaam markii loo sheegayna awal nebiga intay ku arkayeen masaajidka iyo kulli waxa weeye inay kasii badiyaan bay rabaan oo waajibaadkii sunan baa la raadinayaa aad iyo aad loo badiyo waka waxaanu kaloo ka qaadanaynaa samaaxada ay diintaani leedahay diintaani diinu takalluf ma aha waxaa la rabaa sidaa nebigu sameeyey hadyigiisa in lagu daydo oo nebiga calayhi sala slam la raaco oo waxa weeye mar la seexdo mar la tukado mar la soomo mar la afuro dumarka la guursado nafta waxa weeye aan la cadibin waxaanu kaloo ka qaadanaynaa khayr oo dhan waxa uu ku jiraa iyo baraka oo dhan iqtidaaga nebiga lagu daydo calayhi salaatu wassalaam iyo axwaashiisa la raaco wanaag oo dhan taasuu ku jiraa halkaasaa khayr qofkii doonayo oo dhan halkaasuu ka helaya waxaynu kaloo ka qaadanaynaa ana akhda nafsi bilcanad in nafta la dhibo mashaqa iyo culays la saaro laysat min addiin diinta ka mid ma aha mana aha sunnihii nebiga calayhi salaatu wassalaam leannao ninka nimankan markay yidhaahdeen caawoo dhan waa taagnaanaya uuna yidhi hee naftii buu dhibaya maantoo dhan waa soomanaanaa weligay cunto cuni maayo hee naftii baa dhibtay lama raba markasta facdi kulli dii xaqin xaqah xadiidkii cabdullahi ibni camar ibni caas oo kitaab asawm aynu ku soo marnay ayuu waxa weye nebigu ku cadeeyey waxaynu kaloo ka qaadanaynaa anna tarka maladaati addunya adduunyada macmacaankeeda oo laga tago sida dumarka iyo hilibka iyo wixii la mid ah inayna cibaadad laga dhigtaa inayna bannaanayn oo waxa weeye ilaahay baaba kuu xalaaleeyey waxaad wixii ilaahay kuu xalaaleeyey maxaad u diidaysaa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa xadiidkan iyo axaadiista la midaba inuu waxa weeye biana alislaam laysa fiiha rahbaaniya rahbaaniye islaamka looma ogo rahbaaniyadu waxa weeye qofku inuu duurka galo oo ka dheeraado dumarka iyo waxau yidhahdo guursan mayo waad aragteen maanta hadda kuwan ruhbaaniyiinta oo nasaarada ah oo waxa weeye dad ka dheeraaday inay guursadaan waxa weeye ciyaalka yararka ah oo iyagoo ay gacanta ku hayaan bay markii dambe fara xumaynayaan markay dumarkii ilaahay u xalaaleeyey ay ka dheeraadeen lama ogola marka waxa noocaas oo kale toddoba waxaynu ka qaadanaynaa ana asunata hunaa tacni aariiqa sunnaha faman raqiba can sunnati nebigu yidhi ay dariiqadaydii baa loo jeedaa ee sunnaha manduubka ah laga hadli maayo waxaynu kaloo ka qaadanaynaa sideed waxaynu ka qaadanaynaa alraqbatu can ashay-i in waxa weeye shay la naco laga jeensado waxay noqonaysaa alicraab ka jeensashada wey laakiin labaa loo kala qaadayaayo raqbadaasi haddii ay tahay qofku inuu sunnihii nebiga nacayo oo la xumaato inuu ku gaaloobaa dhici karta laakiin hadduu isleeyahay ka badiyo dadaal oo dadaal ka tahay sida nimankan oo kale unan cilmina ulahayn waxa weeye waa loo cududaaraya alxadiidu ataasic wa tiscuuna bacda almi'atayn laba boqol iyo sagaashan iyo sagaal xadiidka can sacd bni abi waqaas radia allahu canhu qaala waxau yidhi raddan rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam calaa cuثmaan bni madcuun atabatul walow adina lahu lakhtasayna radda waxa uu ku radiyey buu yidhi ana rasuula llahi sal slam radda rasuulu llahi sal sl rasuulka ilaahi wuxuu ku radiyey oo ka diiday macnaha calaa cumaan cuثmaan ibni madcuun ninkaa la yidhaha saxaabiga cuثmaan ibni madcuun oo weliba la yidhi nebiga ayay naas wada nuugeen oo dhinac ridaaca walaala ka ahaayeen waxa uu ka diiday nebiga calayhi salaatu wasalaam cuثmaan ibni madcuun atabatul tabatulku waxa weeye waa tarku nikaax guurka in laga tago oo shiika hoose inoogu qabto wuxuu yidhi atabatulu tarku nikaax waa guurka in laga tago wa minhu qiila limaryam maryama calayhi asalaam ayaa waxaa loo bixi maryama albatuul baa la odhan jiray ay guur bay ka dheeraatay oo ninba ma arag saas weeye macnaha marka atabatul waxaa loo isticmaalaa ninku inuu guur oo dhan qofku ka dheeraado oo yidhaahdo weligay ma guursanayo waxa uu yidhi marka sacad walow adina lahu hadduu u idmi lahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ogolaan lahaa lakhtasaynaa annagoo dhan ba waa isdhufaani lahayn lakhtasaynaa ay hiniyaha iska saari lahaynoo waanu isdhufaani lahayn oo naagaba uma hawoonin ayuu yidhi cibaada u go'i lahayn waa ka xadiidkaa marka waxau caddaynayaa inay xaaraam tahay in la isdhufaano inay xaaraam tahay oo aan la ogolayn leanna waa ruhbaaniyo wey marka lama ogola nebiguna waa diiday calayhi salaatu wasalaam arrin wanaagsanna ma aha allah subxaana wa tacaala maladaadka adduunyada uu kuu banneeyey inaad ka tegtid ood cibaado ka dhigatid ilaahay looguma dhowaado ee allah subxaana wa tacaala waxaa loogu dhowaadaa wixii uu kuu sharciyeeyey ayaaba kaa badanba sunnihii nebiga haddaad ku dayatid keliya ayaaba ciiddaa ka badan maxaad uga baahan tahay markaa inaad ruhbaaniye iyo huluwi samaysid w baabu alxuramaatu fi nisa fi nnikaax almuxaramaat baabu almuxaramaat fi nnikaax ay fi nnisaa baabkan waxa uu ka hadlayaa dumarka ay xaaraam tahay oo aan la guursan karin dumarka ay xaaraam tahay inaan la guursan karin labay u qaybsamaan dumarkii oo dhan ilaahay waa inoo xalaaleeyeyoo ilaahay wuxuu ina yidhi fankixuu maa daaba lakum min annisaa'i laakiin laba qolo ma bannaana in la guursado dumarka muslimaadka ah baan ka hadlaynaa laba qolo in la guursado ma bannaana laba qaybood qayb waxa weeye taxriimkoodu waa abadiyan weligaa ma guursan kartid hadday naaga ka soo haraan xataa ma guursan kartid oo diinteena kuma banaana diimaheena waay qaybna waxa weeye waa mu'aqat waqti go-an baadan guursan karin laakiin way dhici kartaa xilli xilliyada ka mida inay xalaal kuu noqoto ood guursatid falaynu aragna marka qaybta koowaad oo muxaramka abadka ah waa toddoba dumarka ka mid a toddoba sinfi oo dumarka ka mid ah intay doonaanba ha noqdeen sinfi walba waxaa dhici karta inuu bato laakiin toddoba qaybood oo dumarka ka mid ah ma guursan kartid toddobadaasi kow waxa ugu horreeya al-ummahaat hooyooyinka wa in calowna haba korba ha aadeene hooya marka waxaa laga wadaa hooyada ayayda hooyo dhashay ayayda aabba dhashay waxa weeye hooyada habaryarteed ayeeyooyinkaa oo dhan waa hooyooyin baa la yidhaahdaa marka al-ummu hooyo iyo wixii ka sarreeya oo dumara oo waxa weeye saas kuu dhalay hooyooyin baa la yidhaahdaa ummahaatukum xurrimat calaykum ummahaatukum hooyooyinkii marka hooyadii ku dhashay iyo hooyadii hooyadaa dhashay iyo hooyadii aabbahaa dhashay iyo hooyadii awowgaasii dhashay kulli hadday dhacdo inaad nolol kusoo gaadhid kulli waa muxaram wey weligaana ma guursan kartid umana dhowaan kartid haday hoo dib naagaba ka soo haraama wa taasi waa qaybta koowaad ee maaha hooyadii ku dhashay keliya in laga dhigayo wa in calowna korba wa kor bay iyagu u socdaan marka kor bay aadaayaan leanna hooyo way ka sarreeyaan labo walbanaat waa ilmihii la dhalay wey adigu aad dhashay wa in nazalna hoos ba ha usii degeen gabadhii adigu aad dhashay gabadhay sii dhashay gabadhay sii dhashay ilaahu ay boqol gaaraan hadday xayaato kusoo wada gaadhid weligaa ma guursan kartid leanna midna waad dhashay inta kalena awow waad u tahay oo waxa weeye saasay hoos ugu sii soconayaan iyagana looma dhowaan karo banaad baa la yidhaahdaa waa ilmahaagii saddex al akhawaat waa walaalihii min al abaweyni labadii aabbe labadii waarid ha wada dhaleen hooyo iyo aabbe walaalo ku ahaada ama aabbe keliya ha dhalo ama hooyo keliya ha dhasho saddex bay uqaybsamaan walaaluhu inaad aabbihi hooyo wadaagtaan oo isku hooyana tihiin isku aabbana tihiin waa kow inaad isku aabbe tihiinoo ead kala baha tihiin oo hooyadaa dhalin waa labo in hooyadaa dhashay laakiin iyadan isku aabba ahayn oo ay dhici karto dee laba laba nin inay carruur u wada dhashay qofkii dumarkaa sida macruufka taana waxaa la yidhahdaa akhawaat saddexdaa dariiqay doonaan ha ku yimaadeene looma dhowaan karo oo walaalaa la yidhaahdaa waa midda markaa saddexaad afar waxa weeye wa banaatuhunna iyo carruurta walaalahaa ay dhaleen gabdhahaa walaalahaa iyo carruurtay dhaleen looma dhowaanayo oo iyagana bannaankaa laga marayaa gabdhahay dhalaan xilli abti baad u tahay shan waxa weeye wa banaatu likhwa gabdhihii walaalaha wiilashii wiilashii walaalahaayahaa gabdhihii ay dhaleen oo ad adeerka u ahaydna looma dhowaanaayo lix walcammaat waa eedooyinka wey waa bahaa la dhashay waxa iyagana loo dhowaan maayo oo bannaan baa laga marayaa toddobo walkhaalaat waa hooyadaa walaalaheed gabdhihii habaryarahaayahaa weeye iyadana looma dhowaanayo toddobadaa marka oo dhan waxa weeye inaan loo dhowaanayn daliil waxa u ah aayadda dheer oo ilaahay uu yidhi xurimat calaykum ummahaatukum wa banaatukum wa akhawaatukum wa banaatu alakhi wa banaatu alkhti wa ummahaatukum allaati ardacnakum wa akhawaatukum min alradaaca ila aakhiri alaaya kulli aayaddaasaa lagu wada sheegay fii suurati waxa weeye fi suurati nisa ayaa lagu sheegay waa laynaga xarimay oo qofku weligi ma guursan karo markii ugu horreysay baa la yidhi oo waxa weeye nabiyullaahi aadam iyo xaawo keliya ay ahaayeen ayaa walaalihii la baneeyey sababto dee taran baa la rabay kabacdi marka ummaddii tarantoo badatay waa la xarimay marka looma dhowaado oo banaan baa laga maraya waxaa kaloo faa'iida a marka wayaxrumu waxaa xaaraam ku noqda oo min annisaai nisa dumarkii waxaa iyagana xaaraama min alridaaca wixii guur uu keenay ee wixii uu keenay nuugmo nuugmo wixii nuugmo ay keentayna iyaguna waa xaaraam oo nebigu wuxuu yidhi yaxrumu min alridaaca radaacada waxaa xaaraam ku noqonaya oo lagu xarimaa maa yaxrumu min annasab wixii nasabka ku noqda waxa weeye xaaraan oo intaa hadda toddobada aan soo sheegnay hadday naas nuujin wada timaado iyaguna toddobaduba xaaraan bay noqonayaan oo matsalan gabar baa waxay nuujisay wiil toddobadaa aynu sheegnayba xaaraan bay ka noqonayaan li'annahu sababto waxa weeye ama waa eeday noqonayaan ama habareer bay noqonayaan ama walaal bay noqonayaan ama hooyay noqonayaan radaacana saas ayay iyaduna xaaraamu noqonaysa qaybta labaad oo waxa weeye iyaduna ku xaa xaaraantinimowda waxa weeye maaragtay qayb labaad baa jirta oo iyadana guur uu keeno guur baa keena iyada guurkaa marka midda uu keeno labay u qaybsamayaan waxa weeye qaar mu'abadkaa noqonaya iyo qaar mu'aqata kuwaa marka guurku keeno kow ummahaatu zawjaat naagta aa guursatid hooyadeed wa in calowna waxaa laga wadaa macnaha hooyadeed iyo ayaydeed iyo ayaydeed kulli xaaraami kaa noqonaya ilaa hooyay noqotay oo xaaskaaga ayaydeed ma guursan kartid labada dhinac dhinacay doontaa ka timaado aabe iyo hooyo midna ma guursan kartid ayeeyo waa saas bishar iyada weligeed marka lama guursanayo banaankaa laga mara leanna hooyay noqotay labo waxa weeye waa banaatahunna iyo gabadhii ay dhashay xaaskaagu ayna adiga kuu dhalin wa in nazalna hoos ba ha u degeen bishardi in kaana qad dakhala bihinna oo iyada shardi baa ku xidhanoo ninkii matala naag buu guursaday garoob oo gabar leh meherkii buu ku xidhay hadduu jimaac u tago oo u galmoodo gabadhaasi xaaraan bay ka noqonaysaa abadan weligii ma guursan karo oo waarid buu u noqdo iyo gabadhay sii dhashaaba waarid buu u noqdo laakiin hadduunan meher intuu ku xidho uuna u galmoono haddana furo gabadha waa guursan karaa wax dhibaataa mali oo waxa weeye shardigu waa taa saddex wa zawjaatu laabaa dumarkii aabbahaa qabay ama awowgaa qabay iyagana looma dhowaan karo leanna hooyooyin bay noqdeen oo guur baa keenay iyagana looma dhowaan karo afar waxaan iyadana loo dhowaan karin wa zawjaatu alabnaa ilmahaagu wiilkaagii gabadha uu qabo looma dhowaan karo iyo wiilkaad awowga u tahay gabadhuu qabo hoos baa hausii degeene looma dhowaan karo afartaa marka iyaguna guur bay ku yimaadaan waa abadiyan oo weligood looma dhowaan karo oo iyagana xaaraam wax abada wey oo xaaskaaga hooyadeed weligaa xaaraan bay kaa tahay gabadha ay dhashay haddii aad u galmootay xaaskaaga weligaa xaaraan bay kaa tahay haddii waxa weeye ilmahaagii wiilkaagii gabadha uu guursaday iyo wiilkaad awowga u ahayd xaaraan bay kaa noqonaysaa waxa weeye aabbaha ama wiilkaaga waxay guursadeen xaaraan kaa noqon kulli banaan baad ka maraysa waxaa jira markaa qayb guurku keeno oo mu'aqata oo axaadiista aynu ku arki doono waxa weeye waa habaryaraha iyo waxa weeye walaalaha iyo eedooyinka xaas baad guursatay habaryarteed iyo walaasheed iyo eedadeed ma guursan kartid inta aad iyada qabtid laakiin haddii gaba xaaskii aad furtid ama kaa dhimato walaasheed waa guursan kartaa habaryarteedna waa guursan kartaa eedadeedna waa guursan kartaa taasna waa sidaas waxaa kaloo iyaduna xaaraama marka ninkii afar xaas hadduu leeyahay mid shanaad inuu ku dara xaaraan bay ka noqonaysa xaaraan abad oo muaqatadii waa intuu afartaa qabo wey intuu afartaa qabo ayay xaaraam ka tahay waka marka adugu calaa kulli xaal waxaa kaloo iyadana xaaraamoo mu'aqata waxa weeye zaaniyadda inta ayna toobad keenin iyadana in la guursada lama ogola xataa tatuuba ila allah waxaa kaloo mu'aqata iyadana tii saddex jeer la furay oo oo ninkii saddex jeer naagtiisii hadduu furo ilaa ay nin labaad soo guursato iyadana ma guursan karo waktigaasay ku xihan tahay oo waxa wey iyadana kitaabu dalaaqi bayna ugu imaanayso calaa kulli xaal muxaramaadku saasay u badan yihiin qofku waxaa ka bacdi allah subxaana watacaala markii uu inoo soo caddeeyey oo muxaramaadkaasoo dhan inoo sheegay ayuu ilaahay waxa uu yidhi wa uxilla lakum maa waraa'a dalikum waxaa laydii xalaaleeyey intaa wixii ka soo haray ha marka xaaraamtii way kooban tahay waxa la diiday baa kooban wixii kalena waa badan yihiin dumarkaa kaleo dhan baa lagu xalaaleeyey ciddaa ka gursa waka axaadiita aynu fiirina marka baabka kusoo aroortay alxadiidu thalaatha mia ha xadiidka saddex boqol ayuu ka bilaabanaya waxa uu yidhi can ummi salm can ummi xabiiba ummi xabiiba waa binta abi sufyaan waa gabadhii abi sufyaan waxa weye nebigaana guursaday dadkii waxay ahayd u haajiray waxa weeye sidaanu kitaabu salaa kusoo marnay dadkii u haajiray iyada iyo umusalamaba gabdhihii u haajiray ardulxabashay ka mid ahayd waxaa qabay markay ardu xabasha u haajiraysay nin la yidhaahdo cubaydillahi ibnu jaxs ayaa qabay halkaa markuu tegey oo la haajiray oo halkaa tegey ayay waxa weeye ayuu dib u ridoobay oo uu gaaloobay markaase waxa weeye maaragtay uu nasaaradii iyo iska raacay intuu ka helay kabacdi markaas ayaa nebiga calayhi salaatu salaam guursaday oo waxa weeye maaragtay iyadoo halkaa joogtuu mehersaday halkaa iyadoo joogta ayuu mehersaday waxaana u meheriyey baa waxa weeye sadaaqi xataa ka bixiyey najaashigii markaa waxa weeye halkaa joogay waxa weeye ninkii islaamay oo boqorkii soo dhaweeyey ayaa sadaaqiina ka bixiyey ba marka can umi xabiibata ayaa waxaa laga wariyey waa binta abi sufyaane abi sufyaan baa dhalay oo mucaawiya iyo la dhalatay radia allahu canhumaa ilaahay labadoodaba ka raali noqday iyada iyo aabbaheed been annahaa iyadu qaalat waxa ay tiri rasuulka ilahay ba waxa ku tiri yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo ankixi gu ankix guurso rasuulka ilaahayow ankix guurso uktii walaashay ibnata abi sufyaan gabadha walaashaya waa ramle maya ramle gabadhaan umaxabiibaa lafteeda ramle la odhan jiray marka waxay tiri gabar walaashaya guurso oo malaha markaasay joogtay oo gabara iyaduuna qabaa marka inaynan ogeyn markaas taxriimkan in laba gabdhoodoo walaalayaa la wada guursan karo ayaa ka maqnay fa qaala waxau yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam aw tuxibiini daliki oo miyaad jeceshahay saas miyaad jeceshahay oo tuxibiini ma jeceshahay dalika arrinkaa ma jeceshahay ha aw tuxibiina daliki ma jeceshahay arrinkaa inaan sameeyo oon kula guursado walaasha waxay tiri faqultu waxaan ku yidhi nacam ha waan jeclahay sababtu maxay tahay lastu laka bimukhliya lastu ma ihi laka adiga bimukhliya mid keligeed helaysa adiga mukhliya macnaha gaar oo macnaha mid aniga keligay ima qabaysidoo dumar badan baad ila qabtaa ha ee aniga khaas ima noqonaysid marka mar haddaad aniga khaas ii noqonaynin oo waxa weeye aadan keligay i qabaynin oo aad dumar kale ila qabaysid waxa weye dee waxaan jeclahay in walaashayna khayrka ay ila wadaagto ha marka lastu laka bimukhliya mid keligeed aad qabaysid anigu ma ihi oo ku gaar noqonaysa sidaa daraaddeed markaa wa wa axabu waxaan jeclahay oon ugu jeclahay man shaarakanii fi fii khayrin khayr wax ila wadaagana waxaan ugu jeclahay uktii walaashay a marba haddii gabaray ila kaa wadaagayso adna nebiga ilaahayd aad tahay walaashay inay khayrka ila wadaagta baan jecla faqaala nabiyu sala allahu alay slam nabigu wuxuu yidhi ina daliki laa yaxilu lii arrinkaasi xalaal iima aha leanno walaash laba walaalaa in la isku lala guursado xalaal ma aha waxay tihi qultu waxaan ku idhi markuu saa u sheegay ayaan waxaan ku idhi fa innaa nuxaditu waxaa naloo ku sheekeeyaa annaga annaka adigu turiidu inaad doonaysid an tankixa inaad guursatid binta abi salama gabadhii abi salama abu salama waxa uu qabay umu salama gabarh bay u dhashay zaynab la yidhaahdo zaynab bint abi salama marka waa habiibadii nebiga marka markaan ay saan leedahay umu salama nebigaa qaba leanno abi salama waa nebiga waatu naas la nuugado waa uu dhintay marka waxa weeye umu salama nebiga ayaa guursaday gabadhii marka umu salama ay dhashay ayay leedahaba waxaa naloo ku sheekeeyaa fa innaa nuxaditu waxaa naloo ku warramaa annaka adigu turiidu inaad doonaysid an tankixa inaad guursatid waxa weeye binta abi salama gabadhii abi salama ka dhintay oo waxa weeye inantiisa ahayd ayaa nala ku yidhi waad guursanaysaaye qaala waxa uu yidhi marka oo gabarh iyo hooyadeed baad isla guursanaysaabaa naloo ku warramay see laba walaala ay xaggee joogaan qaala waxa uu yidhi intuu nebiga la yaabay binta umi salama ma waxaad sheegaysaa gabadha umu salama ay dhashay markaasay waxay tihi qultu waxaan ku yidhi nacam ha fa qaala waxa uu yidhi innahaa law lam takun rabiibatii fii xijrii maa xallat lii inahaa libnatu akhii min aradaaca waxa uu yidhi marka nabiga calayhi isalaatu wasalaam innahaa law lam takun haddaynan xataa ahaan lahayn rabiibatii rabiiba waxaa la yidhahdaa gabadha adugu aada hooyadeed qabtidoo gurigaaga joogtood korinaysid marka innahaa law lam takun rabiibatii haddaynan ahaan lahayn tii aniga gurigayga joogtayoo fii xijri ay dhabtayda dhabta lagu koriyay xijri dhabtaa la yidhaahdaa marka tii anigu aan soo korinaayey oon hayey oon gacanta ku hayey oan korinayay haddayna xataa ahaan lahayn oona hooyadeed qabi lahayn xataa lam takun iima xalaal noqoteen wa lam t ma maa xallat lii iima xalaal noqoteen sababtu maxay tahay innahaa iyadu libnatu akhi waa gabadhii walaalkay uu dhalay min alradaaca oo umu salam waxa weeye abi abu salama iyo nebiga naafyooda nuugeen waay markaasuu waxa uu yidhi ardacatnii waxaa inuujisay wa ana wa abaa salama ardacatnii waxaa inuujisay wa abaa salama iyo abaa salama waxaana nuujisay huwayba gabadhii huwayba la oran jiray ee curwa inoo fasiri doona huwaybada inoo caddayn doona gabarh magaceed wey markaasuu nebigu wuxuu yidhi falaa tacridanna ha iisoo bandhiginina calaa banaatikuna gabdhihiina aada dhasheen walaa akhawaatikunna iyo walaalihintoonna xalaal iima aha wey qaala curwa intaa markuu xadiidkii ku dhammaaday baa curwat ibnu zubayr waa taabici waxa weeye waa taabiciintii waaweneed buu ka mid yahay ayaa waxa uu yidhi wa huwayba wuu fasirayaa marka mudraj ma aha intaanuu fasiraya waxa uu yidhi wa huwayba gabadha la yidhaahdo waa mawlaatu abi lahab addoon bay ahayd waxaa lahaa abulahab baa lahaa oo nebiga adeerkii buu dee abulahab ahaa oo waxa weeye waa abulahab waa nebiga adeerkii ibnu cabdilmudalib wey marka cabaas iyo abulahab iyo abutaalib iyo waa wada dhasheen iyo nebiga aabihii iyo walaalowa marka huwaybadan waxaa lahaa ninka la yidhaahdo abulahab baa lahaa oo addoon u ahayd waay marka qaala curwa waxa uu yidhi huwayba gabadha la yidhaahdo waa mawlaatu abilahab abilahab baa xoreeyey oo mawlihi mawlihiisa ay ahaydoo isagaa xoreeyey weliba wuxuu xoreeyey baa la yidhi maalintii nebigu dhashay bay u bishaaraysay oo waxay tihi walaalkaagii cabdullaahi oo dhintay wiil baa loo dhalay leanna sababtu waxa weeye nebiga cala sida uurka hooyadii ku jiray ayuu aabihii dhintay ha marka abulahab baa lahaa markaasuu yidhi xor baa tahay marka u bishaaraysay buu yidhi xor baa tahayo nuuji waxa uu yidhi kaana abulahab abulahab ayaa waxau ahaa actaqahaa xoreeyey isaga ayaa xoreeyey fa ardacat way nuujisay annabiya sala allahu alay slam iyadoo la xoreeyo xora bay nebiga nuujisay waka falamaa maata abulahab markii abulahab uu dhintay oo waxa weye geeridiis de markaas uu dhintay si xunba weliba u dhintaa layidhi uriyahu waxaa la tusiyey ba bacdu ahlihi ayaa ru'yo ku arkay cabaas buu ahaa baa layidhi cabaas oo walaalkiisa ayaa ru'yo ku arkay bisharin xiiba ay bishari xaalin xiibada waxa weeye waa xaalkaa laga wadaa ay qaabkii ugu xumaa ayuu wuxuu ku arkay ru'yo isagoo dhibaato ku jira oo dhibaataysan buu ru'yo ku arkay markii horena dhibaato u dhintaa la yidhi oo furuq baa inta ku dhaco googo-ay ayaa la jiiday oo qashinka lagu daray oo halkaa dhagax meel xun inta lagu tuuray la-ah ila nebigu dhibi jiray si xun buu u dhintay fa qaala lahu cabaas baa waxa uu ku yidhi markaa markuu ruyadii ku arkay maadaa laqiita maxaad la kulantay ka warran waa adigii naga soo tegay maxaad la kulantay qaala abulahab waxa uu yidhi lam alqa bacdukum khayraa weligay intaan idinka soo tegay wax khayra indhaha ma saarin shar iyo dhibaato hayra annii suqiitu min haadihi waxa uu sameeyaa la yidhi waxa uu yidhi hayra annii suqiitu hal mar baa waxaa la igu waraabiyey min haadihi wuxuu ishaaraa la yidhi suulkiisa iyo fartiisa ay macnaha wax yar buu ishaarayaa baa la yidhi min haadihi saasaa laga wadaa bicitaaqatii xorayntii aan xoreeyey suwayba gabadhii suwayba ahayd xorayntii aan xoreeyey waka marka maadaama ay nebigii nuujisay isaguna bishaaradii nebiga loogu bishaaray uu ku xoreeyey ayaa wax yar oo cabitaan ah isagoo naarta ku jira ayaa wax yar la waraabiyey liajli intaasaa looga abaalguday xadiidka macalshaahidku waxa weeye uu halkan sheikh u keenay inaan laba gabdhood oo walaalaa la isla guursan karin iyo inaan gabar iyo waxa weeye iyo gabar iyo hooyadeedna aan la isla guursan karin ayuu xadiidku caddaynayaa leanna sababta waxa weeye uma xabiiba waxay u bandhigtay nebiga waa walaasheedu marka waxaynu ka qaadanaynaa kow taxriimu nikaaxi lukti walaal gabadha xaaska aa qabtay walaasheed inaadan guursan karin ukhta zawja mu'abad marka ma aha waa inta aad gabadhaa kala qabtid wa wa annahu laa yasixu mana ansaxaayo caqiidada soomaalidu ay aaminsan yihiin oo ah ay sheegaan caamadu oo yidhaahdaan haddii laba gabdhood oo walaala laisla guursado tii tii horaa baxaysa waxba kama jiraan tan dambe ayaan guurkeedii ansaxaynin oo ma qabanaya nikaax xalaala ilaa inuu taa hora fura mooye marka mar walba tan dambe ayaa meesha ka baxaysa ee tii hore guurkeedii saxiix buu ahaa hadduu marka niyeysto oo niyada gashado inuu taa hore furay oo taa hore furo tan dambe guurkeedii waa ansaxa laakiin biduuni niya iyo waxa weeye furitaan isagoon imaan ma furmaysa tii hore tan dambe ayaa xaaraam noqonaysa labo waxaynu ka qaadanaynaa sidoo kale taxriimu nikaaxi rabiiba gabadha naagta aa qabtid gabadheeda ay dhashay ood u galmootay xaaskaagii gabadhaa lama guursan karo laakiin haddaan loo galmoonin oo meher keliya lagu xiray waxa weeye waxba ma xarimayso saddex waxaynu ka faa'idaynaa laysa alxijru hunaa ma aha xijriga halkaan xijri buu yidhi nebigu xijrigana waxaa laga isticmaalaa dhabta waxaana laga keenay maadaama ilmaha marka la korinayo dhabta lagu hayo inuu ninku soo korayo shardi ma aha ama soo kori ama ha korin ama iyadoo weynba hooyadeed guursee mar haddaad hooyadeed u galmootay rabiibaa la yidhaahdaa mana banaana in loo dhowaado waa xaaraam wey afar waxaynu ka faa'idaynaa taxriimu binti alakhi walaalka ama radaacaha ku yimaada ama walaalka la noqdee gabadhaa adeer baad u tahay uma dhowaan kartid oo waatay mu'abad weeye iyadu waa mu'abad weligaa ma guursan karin waxaynu kaloo ka faa'idaynaa marka shan waxaynu ka faa'idaynaa annahu yanbagii waxaa habboon qofku waxa weeye almufti muftiga ah su-aasha la weydiiyo inuu si fiican qofka horta marka hore waxa weeye istiftaar uu sameeyo leanno markay tiri waxaana loo sheegay gabadhii abisalem inaad guursanaysa nebigu waa ku celiyey ma gabadha aan hooyadeed qabo say tira ha markaas uu caddeeyey u waadixiyey oo waadix uga dhigay inaan arrintaani banaanayn waxaynu kaloo ka faa'idaynaa tawjiihu saa'il qofka in la la tawjiihiyo oo markii dambe nebigu waa tawjiihiyo wuxuu yidhi ha ii bandhiginina gabdhaha idala dhashay iyo kuwa aad dhasheen midna iima banaana ee waxa weeye ha ii bandhiginina toddoba waxaan ka faa'idaynaa sida daahirka uma xabiiba waxaa laga yaabaa aayadahaasi inaynan markaas waxa weeye ama soo degin ama aysanba garanaynin in arrintan sidaan ay waxa weeye taxriimku inuusan gaarin ayaa dhici karta xadiidka soo socdaana caddayn doona inuu waadix u caddayn doona alxadiidu alwaaxid bacda halaaثimia saddex boqol iyo kow xadiidka waxau yidhi can abi hurayrata radia allahu canhu qaal waxau yidhi abu hurayra qaala rasuulu llahi sala la alay slm rasuulka ilahi waxau yidhi laa yajma a laa yaj laa yujmacu lama kulmi laa yajmac arajulu ninku yuuna kulminin bayna almar'ati wa cammatihaa naagta uu qabo bayna almar'a naagtii uu guursaday wa cammatihaa iyo walaa iyo habaryarteed ee eedadeed camma waa eedadawa xagga aabala dhalatay walaa bayna almar'ati wa khaalatihaa waka iyo naag iyo habaryarteedna khaala waa habaryarteeda lama kulmiyo labadaasba marka xadiidkaana xarimay oo weliba xadiidkan wuxuu ka mid yahay axaadiidta waxa weeye waxaan kitaabka lagu sheegin axaadiidta sheegay buu ka mid yahay waayo kitaabka qur-aanka muxaramaadkii laguma darin naagta laqaba iyo habaryarteed iyo eedadeed midna laguma darin marka xadiidkaana caddeeyey oo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam laa yajmacu arajul ninka yuunan kulminin oo mar wada guursanin bayna almar'ati wa cammatiha naag iyo hooya habaryarteed eedadeed walaa bayna almar'ati wa khaalatihaa iyo naag iyo habaryarteed yuunan u dhowaanin halkaas ayuu marka inoogu caddeeyey waxa weeye inay xaaraam tahay waxyaalaha muxaramaadkaa oo aan loo dhowaan karin bay ka mid tahay waxa weeye baabkaas dumarkaas oo dhan waa la iska ilaalinaya baabu shuruud horta waxaa faa'iide ah waxaa kaloo muxarama iyagana naagaha gaalaadka oo mushrikaadka ah oo waxa weye iyagana lama ogola oo lama guursan karo amaa kuwa ahlu kitaabka ah oo waxa weeye kitaabka aaminsan hadday muxsanaad yihiin waa la guursan karaa muxsanaad hadday yihiin waa la guursan karaa muxsanaadna waxaa laga wadaa inayna macnaha gabar dhowrsan tahay oo ayna zaaniyad ahayn laakiin hadday zaaniya tahay lama guursanayo oo waxa weeye allah subxaana wa tacaala taas uu caddeeyey amaa waa ninka amaa gabar muslimada inay tiraahdo nin gaala baan guursanayaa suurtagal ma aha xaaraam weeye hadday la seexatana waa in zino iyo bakti weeye weligeedna ma guursan karto ilaa uu islaamo baabka labaad waxa weeye baabu shuruud fi nikaax shuruud haddii nikaaxa markii la samaynayo haddii labadii qof qof ka mida uu shuruud dhigto maxaa la samaynaya shuruuddaa in la fuliyaa waa waajib ilaa shardigii ilaa shardan xarama xalaalan aw axalla xaraaman shardiga haddii uu wax xaaraan wax xalaal ahaa uu xarimo lama fulinaayo hadduu wax xaaraam ahaa xalaalaynayana lama fulinaayo amaa shuruudii kale oo mubaaxa waa la fulinaya oo mathalan haddii labadii qof oo dumarka hadda matalan shuruudda xaaraamta aan la ogolayn matalan hadday tiraahdo naagti haddaad i guursanaysid waxaan shardi kaaga dhigayaa inaadan weligaa naag dambe ila guursan haadaa shardu baatil wey walaw kaana mi'ata shardin laysa fii kitaab illah leanna sababtu guurkii xalaalkahaabuu shardigaasi xarimaya oo uma banaana dumarku inay shardistaan in waxa weeye naay naagtii tiraahdo naag weligaa ilama guursan kartid xaaraam wey uma banaana waa kow oo wax ilaahay xalaaleeyey bay xarimaysaa marka ama ay tiraado siday u badan yihiin ninkii naag buu qabaa markaasaa midii dambe waxay leedahay haddii arjin ay guusay soo fur naagtaada iyadana ma banaana oo waxa weeye xaaraam wey labadaas laga yeeli maayo waxaa kaloo iyadana marka amaa waxa bannaan waxa weeye inay tiraado matalan halkay halkaasaan degayaa inay tiraado meherkeeda ay sheegato inay waxa weeye shardisto tiraado inaad si fiican ila dhaqantid baa ii shardiya diinta ilaahay inaad ku dhaqantid oon diin isku guursanno waxyaalahaas oo dhan waa la shardisan karaa laakiin shardigu waa inuuna diinta ka hor imaanaynin ninkuna waa shardisan karaa gabar hadduu doono inay gabadhii bakaaro tahay buu shardisan karaa inay gabar tahay macnaha waxa la ii guurinayo inay waxa weeye da'deeda inay waxa weeye kulli uu arko waxyaalahaas o dhan buu shardisan karaa aan arki gabadhii horta aan quruxdeeda arko wuu shardisan karaa oo waxa weeye ninku waa arki karaa gabadhii inta uuna guursan leanna nebigaaba yidhiba dee iska soo eeg nin baa u yimid nebiga calai salaam oo yidhi rasuulka ilahi inaad guursan rasuyo ma aragtay rasuyo maya ord iska soo eeg bay kaasaa hadhow waxa weeye guurkiina u fiican iyo dawaamkiina inaad baaqi noqotaan oo waxa weeye iska soo arag alxadiid athani xadiidka alxadiid athani bacda talaatamiya saddex boqol iyo labo waxau yidhi can cuqbat bni caamir radia allahu canhu qaala waxau yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ina axaqa ashuruudi an tuufuu bihi ma staxlaltum bihi lfuruuj ina axaqa ashuruud shuruudda shardiga ugu mudan an tuwafuu inaad oofisaan an tuufuu inaad oofisaan bihi shardiga waa ma staxlaltum ay aladi istaxlaltum kii aad ku xalaashateen bihi lfuruuja farjiga dumarka aad ku xalaashateen oo rag iyo dumarba macnaha ninka shuruudii uu ku xalaashaday naagta farjigeeda inuu oofiyaa laga rabaa naagtana waxaa laga rabaa ninkan shardigii ay ku xalaashatay inay oofiso labada qofba shuruudii waa laga rabaa matalan ninkii hadduu shardisto inaad iyo adeecaysid diinta ku dhaqmaysid inay shardigaa oofisaa laga rabaa isagana sidoo kale inuu shardigii oofiyo marka ina axaqa shuruudi shuruudda ida dhex maraysa ood shardisanaysaan waxa ugu adag oo ugu mudan in la oofiyo an tuufuu bihi inaad oofisaan kan ugu mudan waa ma istaxlaltum bihi alfuruuj waa kii aad farjiga ku banaysateen marka xadiidka waxaanu ka qaadanaynaa wujuubu alwafaa'i bishuruud shuruudda in la oofiyo caamatan waa weye waxa weye wa awfuu bicahd illahi ba ilahay waa cahdi iyo ballan la galay marka ama ilaahay la gal ama dadka la galay wixii shardiya oo la galo waa la oofiyaa oo in la oofiya baa la rabaa laba waxaynu ka qaadanaynaa shuruudda kan ugu mudan in la oofiyo inuu yahay wixii qofka dumarkaa farjigeeda lagu xaraashaday in lala yimaadaa la rabaa wuxuu xadiidkaani markaa qaydkaas uu ku qayday cumuumkaa waxaa lagu qaydayaa macnaha cumuumkaa waxaa lagu qaydayaa shardigii aan xaaraam ahayn oo waxa weeye aan xalaalaynaynin wax xaaraam ahaa ama wax xalaal ahaa aan xarimaynin sida shardigaa uu nebigu xadiidkana uu ku yidhi laa yaxilu liimra'atin qof dumar uma banaana an tas'ala dalaaqa ukhtiha inay tiraahdo soo fur naagtaada haddaa rabti inay guursatid shardi ma aha hadduu ka yeelo xataa ma oofinaayo shardi baatila weeye xaaraamna weeye min alkabaa'ir inay waxaasoo kala dalbatana ma aha ninkaa naag buu leeyahay ama guurso ama kaga tag laakiin ha shardisanin inuu ninku naagtiisii furo ninka hadduu ka yeelana waa nacasnimo oo waxa weeye wax wanaagsan ma aha waxaanu kaloo ka qaadana marka awal alwafaa bishuruud in shuruuda la oofiyo nikaaxi wixii lala galay oo shardiya matalan waxa culamadu kamid yahay hadday naagtu tiraado halkaygaanaan deganaanayaa inaad si fiican ila dhaqantid inaad diinta ku dhaqanto waxyaalahaas oo dhan in la oofiyo الحديث الثالث بعد 300 صدح بقول هي صدح حديث كان عن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر أي وحو يري لا كرها لنقضي ثيابه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى نبي وحو نهيي عن نكاح الشعار نكاح الإرادة الشعار ayuu nahiyey naafic baa inoo fasiraya oo waxa weeye shicaarka waxa loola jeedo inoo caddaynaya marka waxa uu yidhi nahaa rasuulu llahi sala la alay slam waxa uu nahiyey can nikaaxi shicaar ayuu nahiyey shicaarka guurka shicaarka la yidhaahda buu nahiyey waa guurarkii ay isticmaali jireen carabta guur ka mid ah washicaaru buu yidhi marka intaan tafsiirkaa waxaa dhihi naafic oo mawla cabdullahi ibni cumar ahaa oo waxa weeye maaragtay xadiidka ka warinayay ayaa saan u fasiray wuxuu yidhi washicaaru shicaarka waxaa la yidhaahdaa an yuzawija arajulu ibnatahu ninku inuu u guuriyo gabadhii uu dhalay waa inantiisii ala ala raj cala arajul nin kale u guurinay an yuzawija arajulu ibnatahu ninku inuu nin kale gabadhiisi u guuriyo laakiin bishardi calaa an yuzawijahu isaguna inuu u guuriyo alaaakharu kii kalena inuu u guuriyo ibnatahu gabadhiisii uu dhalay walaysa baynahumaa sadaaq iyadoon labadoodii midna waxa weeye mehir loo samaynayn oo sadaaq aan la siinaynin labada macnaha kooban waxa weeye laba nin baa heshiinaysa wuxuu leeyaha niyow adigu gabadhaada aniga isii anna gabadhaydaan ku siinaya anna waa kugu meherinayaa adna igu meheri gabadhaydana sadaaq lagaama rabo oo meher loo qaban maayo adna gabadhaada meher loo qaban maayo labadii gabdhood baa la dulmiyey ma ujeeda oo labadii gabdhood meherkoodii ayaa meesha laga saaray xoola lagaama rabo anna xoola lagaama rabo soomaalida qaar baas waxay yidhahdaan si kaloo banaanay igu sameeya gabadha yaro lagaama rabee adna gabadhaada isii laakiin iyagu meherkii way sameeyaan leannahu sadaaqu gabadhaa leh laakiin yaradkoo kale dadka kala qaataan taasi waa wax ka duwan marka culummadu waxay yidhahdeen ma banaana xaaraam weeye in laba nin ay yidhahdaan nin walba gabadhaydii baan ku siinayaa laakiin meher aan loo sheegin gabdhihii guurkaasi ma ansaxayo waa la isku khilaafo inu arki doona laakiin mid waa banaanta in la yidhaahdo gabadhaada isii anna gabadhaydaan ku siinaya gabar walbana iyadu xor ay tahay oo la yidhaahdo ma aqbasha arrintaa ninkaa ma rabtaa meherkaagu meeqa weeye labadii gabdhood ay raalli ka noqdaan oo iyagu markaa ay sidaa ku guursadaan laa xaraj wax dhibaataa male oo waxa way dhacdaa in badan laba nin oo waxa weye gabdha isweydaarsada ama laba gabdhood oo walaalaca nin walba gabadha walaashi ninka kala siiyo ama tuu dhalay wax dhibaataa male taa ee waxa la diidayo waa gabdhihii in la dulmiyo oo sadaaqoodii meesha laga saaro xadiidka marka waxaan ka faa'idaynaa taxriim inay xaaraam tahay lianna nahya yaqtadi taxriim inay xaaraam tahay arrinta noocaas in la sameeyo oo labadii gabdhood la dulmiyo oo meherkoodii meesha laga saaro cillada loo diidayna waxa weeye waa sadaaq la-aantaas haddii sadaaqii marka la hela bay dheheen culummadu meherkii waa ansaxaya oo waa la meherin karaa labadii gabdhood waa la isasiin karaa laakiin waa in sadaaqii la helaa culummadu marka waxay isku khilaafeen hadday dhacdo shicaarkaasi hadduu dhaco oo labadii nin ay labadii gabdhood sidaa ku meheriyaan meherkii ma ansaxayaa mise waa baatil abu xaniifa iyo waxay qabaan inuu ansaxayo oo meherulmithli bay qaadanaysaa bayna gabar walba waxay yeelanaysaa gabadha agekeedaa wax lagu meheriyo imaamu shaaficiya iyo imaamu axmed in waxayna maya baatil wey ma ansaxayo guurkaas waxa weeye sida xadiidka daahirkiisa ana waxa uu keenayaa inuu guurkaasi baatil yahay horta taxriim inuu yaho xaaraam yahay la iskuma hayo oo aan la ogolayn oo labadaa qof ay dembi ku dhacayaan laakiin waxaa laga hadlayaa ma ansaxayaayo meherulmithli miyay yeelanayaan mise waxba kama ansaxayo calaa kulli xaal guurkaasi guur saxa ma aha waana wixii jaahiligu samayn jireen waa in banaanka laga maro haddii labada gabdhood la isweydaarsanayo gabar walbana waa inay raalli tahay gabar walbana waa inay meherkeedii ay sheegataay oo iyadu sheegataa sadaaqeedii alxadiidu araabic bacda talaatimiya saddex boqol iyo afar can caliy bn abi aalibin radia allahu canhu qaala waxau yihi ana rasuula lahi ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam nahaa nebigu waxa uu nahiyey can nikaaxi lmutca nikaaxa mutcada la yidhaahdo mutca waxaa la yidhaahdaa can nikaaxi lmutca waxaa la yidhaahdaa guur wakti ku salaysan bil baan isqabaynaa labo saddex sanad laba sano wixii ka dambeeya waa lase kala tegaya waa kan ay shiicadu sameeyaan eeraan bay aad u samaysa waana xaaraam markii hore waa la samayn jiro oo carabtaa ku dhaqmi jiray kabacdina fi awal islaam waa la daayey yawmu khaybarna waa la xarimay marka waxau yidhi ana nabiya sal ly slam nahaa waxa uu nahyey can nikaaxi almutca guurka mutcada la yidhaahdo ayuu nahyey mutcatu nikaax baa la yidhahdaa yawma khaybar maalintii khaybar ayuu nahyey wa can luxuum wuxuu kaloo nebigu nahyey wa can luxuumi alxumr alahliya dameerka hilibkiisa dameerka la rartay hilibkiisana maalintaasuu nebigu xarimay oo waa la diiday xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa kitaabu sayd maaragtay luxuum alxumr alahliya waxaynu kusoo marnay kita kitaab alacmu inoogu imaanayo kitaabu sayd baabu sayd buu inoogu imaanayaa laakiin halkan macal shaahidka loo keenay waxa weeye xaaraam inay tahay taxriimu nikaaxi almutca inay xaaraam tahay wa butlaanuhu uuna banaanayna wa calayhi ajmaca alculamaa culammado dhanna waa ku ijmaaceen ahlu sunnuhu kulli waa ku ijmaaceen shiicada unbaa isticmaasha waa guur mu'aqata soomaalidu marka labay isku khaldaan guurka khudbasirada la yidhaahdo iyo waxay isku khaldaan mutcada dad waxaa jira khudbasiro isticmaala khudbasirada waxaa la yidhahdaa guur gabadhaan marka la mehersanayo waa la meherinayaa waktina loo cayimi mayo laakiin waa la qarinaya oo waxaa laga qarinayaa weligeedii waa loo sheegaa lakiin dadkii kalaa laga qarina oo sidii soomaalidu ay ku guursan jireen gabadha intuu qaadi geeyo oo mehersado uu iska qarsanaya oo dadku u sheegaynin taasoo kale ma aha mutco ee waxa weeye qarintaa iyo waxaasaa la diidan yahay waxa weye isaga mutca ma aha ee mutcada waxa weeye guur la yidhaahdo wakti ku xiran intaasoo bilood baynu isqabayna waxay samayn jireen ninkii safar buu ku imaanayaa magaalo markaasuu wuxu magaalada aan laba bilood jooga naaga waxaa jira ku shaqaysan jiray noocaasoo labadaa bilood ee waxa weeye ninkaasaa qabaya un dhaqaalaha buu siinayaa labadaa bilood maalintay dhammaatay ninkan waa iska tegay iyadina waxa weeye waa iska furmaysaa oo ninkii doono dhan bay guursanaysa halkaa marka waxaa ka imaanaysa khalad isku dhex khalda isku dhex khaldama awlaada leanna sababto waxa weye hadday ninkaan maanta laba bilood la jiirtay nin kale haddana iska guursado yaa dhalay ilmihii wax dhalay lama yaqaan mutcadaasi marka waa xaaraam weeye shiicadaana ku dhaqanta lamana ogolo waa baatil oo waxa weeye aada iyo aad in la iskaga ilaaliyo weeye ilaa nebiguna waa xarimay waana xaaraam oo wax bannaan ma aha qawlkaas ay ku tageen oo shiicadu qaateenna lagu raacmayo ahlu sunna waljamaacana waa xaaraantinimeeyeen oo bannaankaa laga maraya wallahu aclam billahi tawfiiq